الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay dhaxalkii gaar ahaan waxaynu ku jirnay furuuddii muqadarka ahayd iyo qadariyadii goonaa iyo nasiibyadii goonaa ee sharcigu uu jaangooyey iyo ciddii qaadanaysay furuuddaasi waxay ahayd lix lixdaa qolo iyo lixdaa faral iyo ciddii ku qaadanaysay ayuu inooga soo hadlay sheekhu fuqahaduna markay ka hadlayaan taa laba qaab bay u sheegaanoo mar sidan ay u sheegaan oo faralyaalka intay sheegaan bay faral walba cidda qaadato sheegaan oo masalan niskay soo qabanayaan siduu inoo sheegay shan baa qaadata rubuca ayay inoo soo labaa qaata humunka ayay soo qabanayaanoo mid baa qaata uludka ayay ulutaankay soo qabanayaanoo afar baa qaata uludka ayay soo qaadanayaan labaa qaata suduskay soo qabanayaan toddobaa qaata marna dadka asxaabulfuruudka ee faralyaalka qaata ayay soo dhigaan iyo qof waliba siduu wuxu dhaxlayo asxaabulfuruud haddaba faralyaalka ciddii qaadanaysay waataynu dhi bal haddee dib inta loo eegay intay yihiin ha la soo sheego waxa weeye faralyaalka aynu arkaynay dadka wax ku qaata waa saddex iyo toban afar waa rag asxaabulfuruudka waxa weeye sawjka iyo sayga markaa gabadha ka ay ka dhimatay walaalka xagga hooyo aabbaha iyo awowga rag afartaasunbaa faral wax ku qaataa waa asawju walakhu lilum wal-ab waljad ragga intooda kale waa casabo raggii aynu soo maraynay ee tobanka ahaa ee wax dhexlayay intooda kale waa casabo dumarkana waxaa faral wax ku dhexlaa waa sagaal waxa weeye hooyada labada ayeeye ayeeyada hooye iyo ayeeyada aabbo zawjada iyo xaaska ukhtada lium iyo walaasha xagga hooyo afartii niska qaadanayay markay keliya keliyoobaan marka ay laba noqdaanna hulutaanka qaadanayay oo bintu sulbi iyo bintulibni iyo ukhtu shaqiiqa iyo ukhtu liab sagaalkaana waa dumar saddex iyo tobankaasaa markaa asxaabulfuruudku ay yihiin oo faralyadaa go-an wax ku dhaxlaa marka faralyaalka laga hadlayana waa sidaa faral walba ciddii qaadanaysay marka asxaabulfuruud laga hadlayana waxa weeye waa saddex iyo tobankaa casabadana waynu soo tilmaannay iyadana qaala almu'alifu raximah ullahu tacaala wuxu uhi watasqudu ljaddaatu ayooyooyin waxay ku dhacaan oo bimacnaa dhaxalka ka qadiya sawaa'un waxaa isku mid ah qarubna dhowaada'a aw bacudna fogaada'a bilummi faqad hooyo oo keliya wa tasqudu alajdaadu awowyaalkiina waxay ku dhacayaan bilabi aabba ayay ku dhaxlayaan waxau halkan sheekhu inooga gelayaa xajbu alxirmaan bilashkhaas waxaa loo yaqaano xajbi qofkii dhaxalkii in layska hor istaago qofkii oo asbaabihii dhaxalkii laga helay oo masalan qaraabanimadii laga helay oo haddana dhaxalkii layska hor istaagayo uu shaksi iska hor istaagayo oo shaksi iskaga gudbayo oo haddii shaksigaasi uu joogo aanu dhexlaynin hadduu shaksigaasi maqan yahayna uu dhaxlayo macnaha dee dadkuna dhaxalkalihi way u kala dhow yihiin qof ka dhintay waxaanay qaacida tahay qof kasta oo meydka cid u soo mara ciddaa uu soo maray haddii ay joogto dhaxalka wuu ka qadaa waladulumka walaalka xagga hooye mooyaane oo hooye ku soo dhowaaday haddana hooyadii la dhexlaya mooyaane ayay ka soo reebaan marka hadda wuxuu inoo gelayaa xajbulxirmaan bilashkhaas ayuu markaa halkan inooga gelayaa waana taynu soo tilmaannay xajbigu inuu laba qaybood yahay xajbulxirmaan iyo xajbu nuqsaan xajbu alxirmaan xajkaa qofka dhaxalkii bilkuliya laga wada qadinayo marna wasfi baa lagu xijaabaayoo waa dilkii iyo gaalnimadii iyo addoonnimadii iyo aynu soo marnay marna shaksi baa lagu xijaabaa kii shaksiga markaa lagu xijaabayey ayuu halkan inooga gelayaa kii markaa xajbu nuqsaan ee qofka la nuqsaaminayey uunna faralyaalka dhexdooda ayaynu ku soo aragnayoo dee zawji kale barh buu qaadanaya saygi haddaan ubad jirin hadduu ubad joogana ubadkaasaa nuqsaaminayo afar meeladoo meel bay geynayeen xaaska haddaanu ninku awlaad lahayn waxay qaadanaysaa afar meeladoo meel hadday carruuri joogtana carruurtaasaa nuqsaaminayso waxa uu tegaysay markaa humun hooyadu markaan as farac aanu joogin walaalo dhowrina aanay joogin waxay qaadanaysay saddex meeladoo meel haddii ay walaalo ama awlaadi joogtana waxay tegaysay sudus kaasina xajbu nuqsaan buu ahaa haddaa wuxuu yidhi sheekhu watasqudu ljaddaatu ayeeyooyin dhammaantood waxay ku dhaxlaan sawaa'un qarubna dhowaado ah oo hooyada hooyadeed iyo aabbaha hooyadii ha ahaadaan ow bacudna fogaado ah oo hooyada hooyadeed hooyadeed ahaada ah ama awowga hooyadii ahaadaa yacnii xag aabba iyo xag hooye midkay doonaanba ha ka yimaadaane waxay ku dhacaan bilummi hooye ayay ku dhacaan hadday hooyadii mayd kan dhashay nooshahay ayeeya iman mayso ayeeya dhaxal yeelan mayso ama xagga aabbaha ka timaadee ama xagga hooyaha ka timaadee le'annu ayeeyinku waxay ku dhexlayaan hooyanimo hooyadii ka dhoweyd ee dhashay ayaana meesha joogtaa faqad oo keliya macnaha hooyadoo keliya ay ku dhacayaan ee aabbaha ku dhici maayaan faqad wuxuu leeyahay hooyo oo keliya ayay ku dhacayaan ta hooyo oo keliya ku dhacaysaa waxa weeye tii xagga hooyo oo waxa xijaabown hooyada waayo ayadiiyo meydka hooyada uma udhaxaysaa ayayda xagga aabbo hooyaduna way xijaabtaa aabbuhuna wuu xijaabayo dee isagay ku soo dhowaanaysaa kadaalik yacnii mid kasta oo durugsan ayeeyo kasta oo durugsani waxay ku dhacaysaa mid dhow ayay ku dhacaysaa oo hadday markaa hooyada hooyadeed iyo hooyadeed hooyadeed sii joogaan dee tan dhow baa markaa xijaabaysa taa ka shishaysa haddii ay markaa mid fogi xagga aabbo tahay dee tan dhowi xagga hooyaa lagu xijaabayaa laakiin ta dhowi hadday xagga hooyo tahay ta foga ta fogi hadday xagga hooyo tahay ayada markaa tan aabbe ee dhowi inay xijaabaysa khilaaf ayaa ku jira markaa wain takun qurbaa liummin xajabad umma abin bucdaa wasutan salabat waalkuu raxbiyadu u lahaa hadday ta dhowi hooyo xagga u sugan tahay waxay xijaabaysaa tii aabbee fugeyd wain takun bilcagsi hadday laakiin ta dhowi xagga aabba tahay ta fogina xagga hooyo tahay ayada markaa fal qowlaani fii kutubi ahlilcilmi mansuusaani laba qowl oo kutubta ahlucilmiga lagu caddeeyey ayaa jira laa tasqudu albucda cala asaxiixi waatafaqa aljullu cala tasxiixi inaanay markaa ku dhacaynin wa tasqudu ljaddaatu ayeeyinkii sawaun qarubna ow bacudna bilummi faqad hooyadoo keliyay ku dhacaan wa tasqudu alajdaadu awowyaalkiina waxay ku dhacaanoy dhaxalkii ayaguna kaga qadaan bilabi aabbo haddii uu aabbihii meydka dhalay joogo awow isaguna ma imanayo oo isaguna dhaxalka wuu ka qadaya leannu awowgu dee aabbaha ayuu u soo marayaa qofka dhaxalka cid u soo maraya meydkana ciddaasi hadday joogta meesha uu ka baxaa wa yasqudu waladulummi waladulummi wuxuu ku dhacayaa ayuu dhaxalkii ka qadaya ay ilakhu lilum walaalkii xagga hooyo maca wujuudi arbacatin afar joogiddood alwaladi walad uu dhalay meydku dakaran kaana unhaa ama ha labaad ama ha dhadiyaadu oo maca waladilibni ama waladulibni kadaalika sidaasoo kale inanka meydku ilmo u sii dhalay wa maca alabi waaljaddi aabba iyo awowna waa ku dhacayaa wain calaa haba sarreeye halkanna wuxuu inoo sheegayaa walaalka meydka ay xagga hooyo keliya ka walaala yihiin yaa xijaaba ee dhaxalka iska hor istaaga waxau noo sheegay afar walad uu dhalay meydkani haddii weladna waxaanu nihi dakaran kaana unha ama ha labaad ama ha dhadigaado hadduu walad uu dhalay meydka u jawaab ama inan ama inan ha ahaadee walaal hooya dhaxal yeelan maayo ow maca waladilibni waladulibni inanka meydku in ilmo uu dhalay ama ha labaad ama ha dhadigaade hadduu joogo sidaasoo kale walaal hooyo dhaxal yeelan maayo walabi waljad haddii uu aabbii meydka dhalay joogo ma yeelanayo walaal hooyo dhaxal hadduu awowgii markaa meydkan awowgii ha joogana ma yeelanayo walaal hooyo dhaxal ma yeelanayo haddii la soo ururiyana waxa la yidhaha daabidkiisi waxa weeye yuxjabu alakh lilum bilfarci alwaarihi walasli dakar baa la yidhaahdaa walaalka xagga hooye waxaa lagu xijaabaa farac waarisa faracuu isagu dhalay oo waarisa oo dhaxlaya faracuna dee waa weladkiisii ama inankiisu kuwuu sii dhalay asal dakara asal dakarana waa aabbihii iyo awowgii iyo awowgiiiyo kuwii ka sii sarreeyey oo farculwaarigu waa weladkii ee waladulibnigii asal dakarin waa aabbihii iyo awowgii kuwaas ayaa markaa xijaabo walaal hooye waxba lama dhaxlo ويسقط ولد الأم وضعي أي الأخ للأم مع وجود أربعة أفر لشوقدود يشردود أيوكو دعايو دحلق كقضاء الولد ولد كرن كان أنثى أما هلا بعد مهدد ديادو أو مع ولد الابن أما ولد الابن ولد أدري ابن يميتكو كذلك ساسوكالي معنى أما هلا بعد مهدد ديادو ومع الأب والجد أبي أوونا وكدعا جوغتان كوضا دحلمية شوين على awowgaasi haba sarreeyo aabbaha aabbihii aabbihii baa ahaadeen wayasqudu alaakhu lilabi waalum walaalkii xagga hooyeha xagga aabbo isaguna wuxuu ku dhacaa maca halaadatin saddex la jirkood alibni inaanu meydku dhalayn wabni libni inanka meydku inaanu isii dhalin weynsabala haba hooseeya wa maca alabi iyo aabbaa la jirkiisa wayasqudu waladu lab waladulabkii walaalkii xagga aabbana wuxuu ku dhacayaa biarbacatin afar bihaulaa'i alaaati saddexda alibni inanka ay libni inanka wabnu libni iyo walabi wa bilakhi lilabi waalum iyo walaalkii xagga aabbiyo xagga hooyo waxau sheekhu leeyahi raxima ullahu tacaala wayasqudu alakhu lilabi waalum walaalkii xagga hooyo xagga aabba meydka ay ka walaalahaayeen wuxuu ku dhacaa oo dhaxalka uu ka qadaa maca halaadatin saddex la jirkood alibni inaanu meydku dhalay meydkaasi ama nin ha ahaado ama haweenay ha ahaado inan uu dhalay haddii ama inan ay dhashay haweenaasi hadduu joogo walaal aabba iyo hooye meeshaa ma imanayo ama walaalba ma imanayo ila kii horena waynu soo sheegnay akhli umkina inaanu dhexlaynin wabnulibni qofkeen meydka ahee ama islana haata ama oday haatee inanu dhalay inanuu sii dhalay haddii uu isaguna meesha joogo walaal hooye iyo aabba isaguna ma imanayo dhaxal ma yeelanayo wainsafala ibnu ibnigu haba hooseeyo ibnu libni libni inanka inankiisi inankiisiiba ha ahaadee wa maca alabi aabba la jirkiina ma dhaxlayo hadduu aabbihii meydka dhalay joogo walaaluhu waxba ma yeeshaan haddii iminka la dilo yacnii oo mag laga soo qaato oo aabbihii hooyadiiyo walaala ay leeyihiin walaalahaasi waxba kuma leh aabbaha iyo hooyada ayuunbaa dhexalkiisa yeelanaya haddii aabbo keli jira aabbahaasumaa yeelanaya walaaluhu waxba ku yeelan maayaan waa akha shaqiiqa ah walaala aabbaha unbaa xijaabo awowgu isaguma xijaabo awowga way la dhaxlaan oo masaa'ilkan cawiiska ah ee adagee la yidhaha masaa'iluljaddi waalikhwa ayaa iyagu ka soo baxaa wayasqudu waladu lab walaalkii waladkii aabbo walaalkii xagga aabbo unay ka walalaahayeen meydka isaguna wuxuu ku dhacaa biarbacatin afar ayaa isagana ka qadisa dhaxalka bihaulaa'i halaadati saddexdaa saddexda ay libni inanka wabnu libni inanka inankiisi walabi iyo aabbaha walaalay meydka xagga aabbaun ka walaala yihiin isagana wuxuu ku dhacaayoo aanu la dhaxlin saddex inanu meydku dhalay hadduu joogo walaal aabba iman maayo inanka meydku inanuu sii dhalay hadduu joogona walaal aabba iman maayo aabba hadduu joogana walaal aabba iman maayo wa bilakhi lilabi waalum walaalay xagga hooye xagga aabba ka walaalayihin hadduu joogana walaal aabba iman maayo oo waa halka ay yidhaahdaan yacnii bahibaha ma dhaxasho haddii ama nin ha ahaado qofka dhintay ama inan ha ahaato yacni nin iyo ruux dumara midku doonaba ha ahaadee haddii uu joogo walaal ay isku hooyo iyo aabba yihiin ma dhexlayo ee walaalkaa n xagga aabbo ma dhexlayo ee waxa dhexlayoon walaalkaa ay iskuba hada yihiin ayuunbaa dhexlaya mar hadduu walaalkaasi lab yahay waxa kaloo ayana la midahoo aanay dhexlin walaalaha xagga aabbo hadduu meydku ka tago inan uu dhalay iyo ukhto shaqiiqa inanay xagga aabbiyo xagga hooyaba ka walaala yihiin hadduu ka tago taana labadaa habloodba iskaashanayoo ukhtadaa shaqiiqada ama bintada kaashanaysa casaba maca alkhayr bay noqonaysaa casaba maca alkhayr mar hadday noqotona quwada walaal shaqiiqa bay yeelanaysaa walaalkii aabbo meesha ayay markaa ka saaraysaa markaa mar hadduu walaal xagga hooyo xagga aabba ay ka walaalihi joogo walaal xagga aabbo ma imanayo laakiin hadday walaal tahay oo inan tahay ay xagga hooyo xagga aabba ka walaaliyiin iyadu kala badhun bay qaadanaysaayo inta soo hadhayna waxaa casabaynaya oo qaadanaya walaalaha xagga aabba ayaa qaadanaya laakiin walaalkan shaqiiqaahi ayagu ma xijaabayaan ama kuwan leabka iyo kuwani ma xijaabayaan walaalka xagga hooyo walaalka xagga hooyo markaa isagu sidiisa ayuu markaa u dhexlayaa walaalahan kale ma xijaabaan leannahu isagu waa duu faral oo faral buu leeyahay wa arbacatun afar yucasibuuna waxay casabaynayaan akhawaatin walaaladoodii labaa dhadigaa ayil inaasi kuwii dhadigaabay casabayn lidakari waxay u qaadeen ka lab waxaa u sugnaaday midlu xadi lunhayeyni laba dhadig dheefdood alibnu waa inanka meydka wabnu libni inanka meydku inankuu sii dhalay walakhu min alabi waalum walaalkii xagga aabbiyo xagga hooyo waalakhu min alab iyo walaalkii xagga aabbo ama alakhu min alum falaa yucasibu ukhtahu walaashii ma casabeeyo bal lahuma hulud labadooda hulud ayaa markaa u wada sugnaaday waxau sheekhu leeyahay halkan afar nin oo warasada ka midii waxay casabeeyaanoo la dhaxlaa walaalihii la sinnaa hablihay walaalaha hayeena la sinnaa ayay wada dhaxlaan oo bimacnaa way casabeeyaan way casabeeyaan macnaheeduna waxa weeye inankiina waxaa laga soo qaadayaa laba madax inantiina hal madax baa laga soo qaadanaya saasay ku dhaxlayaan markaa wuxuu uhi wa arbacatun afar ilaan wuxuu inooga soo hadlayuu markaynu caasibun binafsihi baynu ka soo baxnay halkanna caasibun bilkhayr ayuu inooga hadlaya casaba maca alkhayrna waynu soo tilmaamnay markaa wuxu uhi wa arbacatun afar yucasibuuna waxay casabaynayaan akhawaatihim walaalahoodii ayil inaasi ee dhadiga ayay casabaynayaanoo ay soo jiidayaan ay la dhaxlayaan casab ahaan bay markaa keenayaan oo faralkii way ka soo kaxaynayaan lidakari kii labaa waxa u sugnaaday midlu xadi lunhayeyni laba dhadig dheefda iyo nasiibka ay qaadanayaan yacnii labadood yacnii laba dhadig dheefday qaataan baa kii labaa qaadanaya afartaasina waxa weeye alibnu meydku inanku dhalay meyd baa dhinto wuxuu ka tegey inan iyo inanuu dhalay way wada dhaxlayaanoo inankuna laba qori buu qaaday inantuna qori wabnu libni meydku inanku dhalay qof baa dhintay oo labya dhadig midku doonaba haday wuxuu ka tegey inankiisu inanuu sii dhalay iyo inanuu sii dhalay way wada dhaxlayaanoo inankuna laba qori inantuna qoriyo saddexun baa lagu qaybin walakhu min alabi waalum walaalkii xagga hooyaa xagga aabbo qof baa dhintay oo wuxuu ka tegey walaal ay xagga aabbiyo xagga hooye ka walaala yihiinoo lab iyo walaal inanay xagga hooye xagga aabba ka walaala yihiin way wada dhaxlayaanoo saddex baa loogu qabin ninkuna laba qori buu qaadan inantuna qori bay qaadan walakhu min alab walaalkii xagga aabbo mayd baa dhintay oo wuxuu ka tegey walaal inanay xagga aabba ka walaala yihiin iyo inanay xagga aabba ka walaala yihiin markaa waxay u qaadanayaan casab ahaan inankiina laba qori inantiina qori bay qaadanaysaa markaa afartaasi sidaasay walaalahood ula dhaxlaan oo ay markaa u casabaynayaan afartanna waa kuwaynu soo sheegaynay ee dumarkan la casabaynaya waa kuwii marka ay keli noqdaan niska qaadanayey oo bindo iyo bindu sulbi iyo uqda shaqiiqa iyo uqta liab waa kuwii niska qaadanayey markay keli noqdaan marka ay labalaba yihiinna sulusaanka qaadanayey waataynu nidhi haddii ay markaa la joogaan walaalkoodna casaba bilkhayr bay noqdaan walaal kala casabaynaya waana sida qur-aanku sheegayo ibniga markuu ka hadlayey wuxuu ilaha yidhi yuusiikum allahu fii awlaadikum ilaahay wuxuu idiin dardaarmaya carruurtiinna lidakari ka lab waxaa u sugnaaday midlu xadi lunsayeyni laba dhadig dheefdood baa u sugnaatay ilaahii abuuray ee bini aadmigan iyo kownkanba abuuray ee inanka abuuray ee inanta abuuray ee mustaqbalkooda ogaa ee waajibaadkiiyo mid walba wixii la saaray ogaa ayaa wuxuu yidhi carruurtii ayuu ilaahay idiin dardaarmayaa haddii uu qofkii carruur ka dhinto inankii wuxuu qaadanayaa laba qori inantiina hal qori bay qaadanaysaa walaalaha markii laga hadlayeyna ilaahay wuxuu idhi wain kaanuu ikhwatan rijaalan wa nisaa'an falidakari midlu xaddi lunhayeyn haddii ay walaala yihiin rag iyo dumara kii labaa wuxuu yeelanayaa laba dhadig dheefdood ayuu yeelanayaa hortuu ilaahay baa sidaa xukumay mar hadduu ilaahay sidaa xukumay uu sidaa yidhi hadalkama taagna laakiin wax kasta oo haddana ilaahay uu xukmiyey xikmad iyo ujeeddo ayaa ku jirta ama aan garanna ama yaynaan garanine yacnii hadda waxaa yacnii buuq baa la kicinaya waxaa la leeyahay islaamku macnaha dumarkiibuu dulmiyeeyoo ninkani inankan iyo inantanuu dhalay maxaa loo yidhi inantiina laba qori ha la siiyo inankiina inan inankiina laba qori inantiina qori maxaa la yidhi ha loo siiyo yacni waxa weeyaan waa cadaaladdarraa meeshaa ku jirta oo ilaahay baa cadaaladdarro sameeyey oo dumarkii ka exday oo uga badiyey inamadii dhaxalkooda inamadana laba qori ha la siiyo inantiina qori ha la siiyo bay leeyihiin xigmadda ku jirta waxaa ka mid a islaamkuna runtii dee waa wax isku dhammaystiran waa nidaam isku dhammaystiran oo nolosha meel aanu taabanayni aanay jirin haddii markaa dee maanta aan islaamkii lagu dhaqmin oo ay wax dheeliyeenna dee islaamka loo nisbayn maayo innagu markaa qaladaan keennay weeye islaamka marka la joogo haweeneyd waa makfiyatulmucan qarashkeeda oo dhan waa mid la kaafiyey mar aabbaheed baa ka mas-uul ah oo yacni inuu nafaqeeyo la farayaa haddii la guursado ninkeedii baa la farayaa inuu nafaqeeyo haddii aanu aabbaheed markaa jirin ninkeedina jirin hadday wiil leedahay wiilkeedaa la farayaa inuu nafaqeeyo walaalkeed baa la farayaa inuu nafaqeeyo qaraabadeeda ayaa la farayaa inuu nafaqeeyo ruuxa dumara islaamku mar kastaba makfiyatulmu'an weeye inankii isagu sidaa ma aha midda labaad haweenayda qof inay nafaqayso lama farin hadday dadka ugu xoolo badan tahay oo nin guursado ninkaasaa laga rabaa inuu nafaqeeyo shakaadu fidriga isaga ka bixinaya cid inay nafaqayso iyada laguma kelifin midda kale baahiyaha uu ninku xoolaha u qabo ayaa ka badantay haweenayd u qabto inankii iyo inantii ninku wada dhalay uu ka dhintay inankii wuxuu doonayaa inuu guursado meher baa laga rabaa haddaynu nawgabaatigan iyo yaradkan aynu meesha saarnay aynu kaba tagno waxaa laga rabaa hoygiiy wixii la dhigayey waxaa laga rabaa raashinkii waxaa laga rabaa radbeelkii xaaskiisa iyo carruurtiisa waxaa laga rabaa wixii wax lagu baranayey waxaa laga rabaa wixii laysku daweynayey wax allayaaliyo wixii nolosha looga bahray o dhan isaga ayaa laga rabaa bal kaba soo qaad inan iyo inan ayaa sidaasoo kale xoola wada dha saddex kun bay dhaxleen inankii waxa la laba kun ha la siiyo inantiina kun bay qaadatay inantii halkanay dahab iska soo siirtay iyadu nin bay sugaysaa ninkii baa meher siinaya ninkii baa aqalgeynaya isagaa masruufaya laakiin miskiinkan labada kun qaatay gabadh baa laga sugaya gabaati baa laga sugaya guri baa laga sugaya intaasoo waxbaa laga sugaya yacni waxaan la saaray ayaa ninka badanoo sidaa daraaddeed baa ilaahay ugu badiyey ruuxan dumaraana waxba lama saarin laakiin waxooygeeda markaa ayaa iyadana la siiyey meelo ay kaga badsanaysana waynu tilmaamay sidaasaa markaa yacnii inanka loogu badiyey oo inantiina looga yeriyey ama alakhu min alum walaalkii xagga hooye miyaa isagu falaa yucasibu ukhta walaashii ma casabeeyo bal lahuma hulud ayagu hulud ayay wada leeyihiin inanka iyo inanta walaalaha ah ee xagga hooyo ayagu markasta waa duu faral hadduu mid qudha yahay walaalka xagga hooye ama ha labaad ama ha dhadigaade dee waxaynu soo marray sudus inuu leeyahay haddii ay markaa ka badan yihiin fa in kaanuu agsara min daalika fahum shurakaau fii hulud huludka ayay ku shuraakoobayaanoo weliba si siman ayay walaalaha xagga hooyo ay u qaataan saa ilaahay yidhi fahum shurakaau fii hulud wa arbacatun afarna yariisuuna way dhaxlaan duuna akhawaatihim walaalahoodii dhadigaa lama dhaxlaan wa hum iyagu alacmaamu waa adeeradii wa banulacmaami adeeradu inamaday dhaleen wa banulakhi walaalka wiilashiisii wa casabaatu lmowla almuctiq mawlihii iyo sayidkii u xoreeyey casabadiisii wa innama infaraduu waxay uga keliyoobeen can akhawaatihim liannahum ayagu casabatun waarisuuna weeye wa akhawaatumna min dawi larxaami dawi larxaam weeyaan laa yarisuuna ayagu ma dhaxlayaan waxau sheekhu halkana ina yidhi wa arbacatun afar warasada ka mid ah oo ragii yarisuuna way dhaxlaan duuna akhawaatihim ayagunbaa dhaxla laakiin walaal hablahay walaalo ahaayeen lama dhaxlaan wa hum ulacmaam waa adeeradii hadduu nin dhinto oo uu ka tago adeeradii iyo eddooyinkii adeerada ayuunbaa dhaxlaya wa banulacmaam ilma adeeradii adeerradii wiilashay dhaleen haddii uu nin dhinto oo cidda ugu dhow uu ka tegay ay noqdaan ilmaadeeradii hablo iyo inama ay ilmaadeer yihiin inamada ayuunbaa dhaxlaya habluu dhaxli maayo wa banul akh walaalku walaa wiilashuu dhalay hadduu nin dhinto ama dee haween ninbaa dhintay ama haweenay baa dhimatay waxa uu ka tegey ninkii carruur uu u yahay adeer oo walaalkii dhalay ama carruuray u tahay eddo oo walaalkeed dhalay inama iyo hablaba isugu jira inamada unbaa dhaxlaya habluu dhaxli maayaan wa casabaatu lmowla almuctiq iyo casabooyinka sayid haddii qofka casabaatu lmowla almuctiq sayidkii uu xoreeyey casabadiisii haddii qofkan cid nasaba casabaa nasabkii alla waayo oo beri un la xoreeyey ciddii xoraysay baa dhexlaysay ciddii xoraysayna haddii markaa la waayo casabadiisa kuwa lab ayuunbaa dhexlay kuwa dhadigima dhexlaan macnaha taasi kale haddaynu u dhigno dumarku ma dhaxlaan adeerada yacnii kuwa adeerkaa ma dhaxlaan ilma adeerna ma dhaxlaan adeerna ma dhaxlaan eddana ma dhaxlaan laakiin ragga ayuunbaa dhaxlaa maalin baa ruux dumarihi yacnii waxa ku adkaatay intaanu masaladaa u sheegnay ayaa waxa waxay tidhi eddaday sideen anugu aan dhaxalkeeda uga qaday inankuna uu dhaxalkeedii u qaatay waxaan ku udhi hadday gaadhi kaxaysatoy cid dul mariso ama hadday wax disho magteeda yaa loo dooni lahaa dee waa in adeerkeed adiga ma laguu soo dooni lahaa ma loodhan lahaa inantii heblaaye reer hebel u dhaxday inaynu markaa ma ka doonno mise in adeerkeedunbaa laga dooni lahaa yacni in adeerkeedunbaa laga doonaya adiga waxba lagaama soo doonayn mar haddaan adiga waxba lagaa soo doonayn oo waxay geysateen ee lagaa dhaafay waxay markaa leedahayna waxa qaadanaya un markaa alqurmu bilqurmi weeye wainama infaraduu waxay uga keliyoobeen can akhawaatihim walaaladoodu waxay uga keliyoobeen hablihii li'annahum kuwani acmaamtani iyo banulacmaamkii iyo banulakhani iyo casabaadkani casabatun waarihuun ayagu waa dad casabaahoo dhaxlaya wa akhawaatum walaaladooda hablaha hila min dawi larxaam waa qolada dawilarxaamka la ydhaayo laa yarisuuna ayagu ma dhaxlayaan faslun fi axkaami lwasiyati wasiyada iyo dardaarankii ayuu u fasal yahay wasiya iyo iisaa ayaa labadaba meesha uu kaga wada hadlayaa laakiin wasi ayuuma inoo sheegeen isaaguna markaa waa ku hoos jiraa waayo wasiyana waa qofka oo loo dardaarmo dee wax dheefa isaaguna waa qofka oo hawl iyo mas-uuliyad loo dardaarmo wasiyada iyo dhaxalku dee waxay wadaagaan labaduba geeri ayay la xidhiidhaan dhaxalka markuu qofku geeriyoodaa la dhaxlaa wasiyana markuu qofku geeriyoodo ayuunbaa aqbalaadeeda iyo celinteeduba ay taallaa iyo sududkan markaa laga ictibaarinayaba sidaa daraaddeed baa dhaxalka oo ka muhiimsanaan la horraysiiyey wasiyadiina lagu xigsiiyey waxaana waa salaac aayaadka qur'aanka ah ee ilaahay uu ku leeyahay ilaa afar meeloodu fii suurati nisa min bacdi wasiyatin yuusii biha min bacdi wasiyatin yuusaa biha min bacdi wasiyatin tuusuuna biha yacni dhaxalka waxaa la siinayaa ciddaa la soo sheegay intii la bixiyey wasiye iyo dardaarmu qofkani dardaarmi ama aad dardaarmaysaan ama la dardaarmi ama dumarka ay dardaarmayaan baa idhahay weliba wasiyadii iyo dayntii dayntaa horraysaa xagga bixinta marka laga eego haddana wasiyadii baa la horraysiiyey le'annoo daynta cid baa daba taagan oo kalarhka haysataa oo iyadu dhullici mayso laakiin wasiyadu maadaama ay tahay tabarruc qofkana marka aanu ku dacwoon karin saa daraaddeed ihtimaam ahaan iyo markaas in laga bixiyo iyo boorrin arrinkeeda markaa la boorriya daraaddeed baa loo horraysiiyey axaadiid baa markaa ku soo aroortay nebigeennu sala allahu calayhi wasalam wuxuu idhi maa xaqu imri'in muslimin lahu shayun yuusii fiihi yabiitu laylatan ilaa wasiyatu maktuubatun cinda ma aha xaqa qof muslima oo u sugnaaday wuxuu dardaarmaa inuu baryo laba habeen uma sugnaanin ilaa wasiyadiisu ha noqoto mid qoranoo agtiisa taalla waxaa kaloo iyadana xadiid kale iyadana uu ku soo arooray ou nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi ilaahay markaa wuxuu idinku sadaqadaysay marka aad dhimanaysaan yacnii inaad bixisaan oo aad dardaarantaan xoolihiinna markaa suludkood ama saddex meelood ow meel ayaa laydinku sadaqadaysay si markaa ajrigiinnu uu u kordho darteed ayaa laydinku sadaqadaysay ina allaha tasadaqa calaykum cinda wafaatikum bisuludi amwaalikum ziyaadatan lakum calaa acmaalikum xadiid ibnumaaji warina wala xadiidkii la daciifiyo ilaahay wuxuu idinku sadaqadaysay markaad dhimanaysaan maalkiinna saddex meeloodoo meel si ay ziyaaday ugu noqoto acmaashiinni xadiid markaa ibnu maaja iyana warinaya almaxruumu man xurima alwasiya qofka maxruumkaah waa qof ee khayr laga hoojiyey waa qofka wasiyada iyo dardaaranka laga hoojiyey waxaa kaloo iyadana xadiid uu tilmaamayey ibnu maaja iyadana uu warinayo qofka markaa wasiye ku dhintaa jid iyo sunno ayuu ku dhimanaya cabsiya shahaado isagoo loo dembi dhaafayna waa dhimanaya qofku xilligaa markuu dardaarmayana inuu xayf iyo markaa weecasho sameeyo oo markaa wax weeweeciya waxyaalaha khaatuma xumada keena ayay markaa ka mid tahay cidda xaliga kulana markaa inuu dardaarmo habboona inuu qofku markaa wasiye iyo dardaaran uu hantidiisa wax ka dardaarmuu kala baxaana arrin markaa iyaduna muhiima weeye markaa waanaynu taynu soo tilmaannayoo sida uu sheekhu inoo sheegi doono dee macnaheeda luq ahaan iyo sharci ahaanba waynu markaa soo tilmaannay arkaantu na waynu markaa soo tilmaannay oo muusin iyo muusan lahu muusin waa kii dardaarmayey muusan lahu markaa kii loo dardaarmayey iyo muusan bihi shaygii markaa la dardaarmayey iyo siiqadii ayay ahayn arkaanteedu waa sabaqa waa inoo soo hormaray macnaahaa macnaheeduna waa inoo soo hormaray deriskeenna qaybtiisa hore halkaa inoogu joog wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال فاصل في أحكام الوصية دردارا كأحكام دي سعين كترني وسبق وإنه صهر مريب الشيخ معناها وصيادة معناها لغة يو شرعا حق اللغة عربادية حق الشرع قبا وحا كتهي أوائل كتاب الفرائض كتاب الفرائض أوائل شيسة iyo awalkiisa ayay inoogu soo horo martay oo min wasa shay-a bishay wuu la xidhiidhiyey ayay ahayd li'annahu qofkani khayrkii adduunyisu khayrka aakhira la xidhiidhinaya شharcanna waxaynu soo sheegnay inay tahay tabarucun bixaqin mudaafin limaa bacda almowt waa ku tabarucid xaq kaasoo tabarucaasoo loo idaafiyey geerida dabadi oo markaa dhinta waxaasaad leedahay ayaa la yidhi ama dee siiya qofkani markaa dhinta intaa walaa yushtaradu haddaba laba shardiyo fi lmuusaa bihi shaygan loo dardaarmayo an yakuuna macluuman wa mawjuudan inuu yahay shay la garanayo shay jooga waxiinaydin markaa tajuusu alwasiyatu dardaarankii wuxuu ku bannaan yahay bilmacluumi shay la garanayo walmajhuul iyo shay laga jaahil yahay kan labani waaba caniyo fi darci candhada ku sugan wa bilmawjuudi shay jooga walmacduumi iyo shay aan jirin waa la daardaarmi karaa kalwasiyati bihamari haadihi shajarati weye qabla wujuudi hamara intaan midhaha la helin waxau leeyahay sheekhu raximah ullahu tacaala walaa yushtaratu laba shardiyo fi lmuusaa bihi kii la dardaarmayey looma shardiyo an yakuuna macluuman wa mawjuudan inuu yahay shay macluum ahoo la garanayo oo min kulli wejin laga garanayo wa mawjuudan iyo inuu yahay markaa shay jooga inuu yahay shardi uma aha shayga la dardaarmayo wax maqsuuda inuu yahay oo qaabilan linaqli oo mubaaxa waa inuu yahay waxiina idin mar haddaan saan idhi shaygan taa looma shardiyo in wax la garanayo yahay wax jooga inuu yahay mar haddaynu saan idhi tajuusu alwasiya waxa bannaan in la dardaarmo bilmacluumi wax la garanayo shay la garanayo macluuma oo cayndiisa iyo sifadiisa iyo qadarkiisa iyo jinsigiisa iyo noociisa la garanayo inuu yidhaahdo waxaasaan dardaarmay way bannaan tahay wax yar iyo wax badan midku doonaba ha ahaado walmajhuuli shay laga jaahil yahay oo yacnii wejiyaalka qaarkood ama yacnii qadarkiisa aan la garanaynin inuu dardaarmaano way bannaan tahay ka labani fi darci waa sida caaniyo candhada ku sugan yacnii lacagtana aan u dardaarmay inuu idhaahdo lama garanayo intay tahay maro ayaan u dardaarmay yacnii lama garanayo markaas dee nooceedii caanahan markaa candhada ku sugan dee intay yihiin iyo miqdaarkoodii markaas lama garanayo markaa way iska bannaantahay wixii ay noqdaan ayuunbay noqonaysaa ilaa wasiyada iyo dardaarankii wax wax la isweydaarsanaya maa wax tabaruco hor ilaahay geysanaya weeye wa bilmawjuudi shay mawjuud ahoo markaa jooga ayaa la dardaarmi karaa ama macluumaad ama majhuul ha ahaado yacnii waxaan u dardaarmay addoonka waxaan u neefkan xoola waxaan gurigan jagadan aan u dardaarmay waa mawjuud shay macduum ahoo markaa aan xilligaa lahaynin laakiin la filayo oo macduum ahon jirina waa la dardaarmi karaa kalwasiyati bihamarati haadihi shajara wuxuu dardaarmay geedan midhaheeda qabla wujuudi hamara intaan midhiba la helin geedkii oon midhaynin ayuu geedti midhaheedkaa leeyahay wixii midha yeelato ayaan dardaarmay ama neefgaasi wuxuu rimi doono ee u dhali doono ayaan dardaarmay wahiya haddaba wasiyadu ayilwasiyatu min ahuluth saddex meeloodoo meel xoolaha ayaa laga bixinayaa ey huluthi maali lmuusi kan dardaarmaya maalkiisa huluskii fa in zaada hadduu ka korriyo cala huluthi wuqifa zaa'idu inta dheeraadka waxaa lagu joojinayaa calaa ijaazati alwarasa warasada bannaynteediiy oggolaanshahooda almutlaqiina tasaruf ee tasarufkooda iyo tagrifalkooda la sii daayey fain ajaasuu hadday banneeyaan fa ijaasatuhum bannayntoodu tanfiidun waa fulin lilwasiyati bisaa'idi la dardaarmay fulinayaan wain raduuha hadday celiyaanna baatalad waa buraysaa fi saa'idi inta dheeraadka waa ku buraysaa waxau sheekhu leeyahi raximah allahu tacaala wa hiya ayilwasiyatu min ahuluth wasiyada iyo dardaaranka waxaa laga ictibaarinayaa oo ay ka soo bilaabmaysaa hulus saddex meeloodoo meel markaa saddex meeloodoo meel dhammaanteed waa wada dardaarmi karaa barhkeedna waa dardaarmi karaa waa inaanay saddex meeloodoo meel uun xoolihiisa waa inaanay ka badanin markaa wuxuu yidhi ey huluthi maali ay huluthi maali lmuusi kan dardaarmaya xoolihiisa saddex meeloodoo meel wakhtiganuu dhintay xoolihiisa saddex meeloodoo meel ayuu hulusku noqonayaa waa inaan laga badinin waxaana u daliila xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaane macruufkaynu soo marray reersaalixiinkana ku jiray nebigu sala allahu calay wasalam sacad ibnu abilwaqaas oo xanuunsanaya buu soo booqday wuxuuhi yaa rasuulallaahi nin xoolo badan le baanahay dadna waxaan leeyahay inan ma wada dardaarmaa xoolahaygoo dhan markaasuu uhi nebigu laa bihuluseeyi haddaba saddex meelood laba ma dardaarmaa markaasaa wuxuu udhi laa haddaba kala badh ma dardaarmaa markaasaa nebigu yidhi athulus macnaha athulusu yakfiik hulus waa kugu filan yahay ama yakfiika hulu ama athulusu kaafika waa kugu filan yahay faacilna waa laga dhigi karaa mubtada khabarkiisa maxduuf yahayna waa laga dhigi karaa wahulusu kasiir markaasuu haddana yidhi hulusku waa fara badan yahay aad buu fara badan yahay markaasaa wuxuu raaciyey inaad ka tagto dadka ku dhaxlaya ayagoo aqniyaahoo waxaysa ayaa kaaga khayr badan inaad ka tagta ayagoo caallo oo fuqaraahoo dadka gacmaha hoos dhiganaya markaa inuu qofku hantidiisa kala wada bixiyo oo uu dardaarmuu sidaa u baabi'iyo isagoo kala ordaya cidda dhexalkiisa leh waxay ka mid tahay waxyaalaha khaatimo xumada keena markay arkaan hantidii ay dhaxalka u heli lahaayeen oo cid kale iska haysato ay iskaga nimcaysan tahayna dee waxay keenaysaa halkay uga soo ducayn lahayeen habeen iyo maalin inay habaaraan markaa wax loo dhowaado maayo yacni qofku hadduu halkaasoo kala galo oo waxaybuu ku sameeyey isagoo sii dhimanayana yacnii waa halis buu ku jiraa inuu qofku ilaahay qismadiisa iyo qaybtiisa raalli ku noqdo ayaana laga maarmaana waxyaalaha keenayana waxaa ka mida inta badan qofku qaraabadiisa iyo ciddiisii dhexalkeed buu xidhiir ka waayayaa oo waa la xidhiirin waayaya siba qofkaan ubadka lahayn oo kale waxaa laga yaabaa walaaladiin ay waxba tari waayaan dabeetana ama xaasu leeyahay buu odhanaya hantidii wada qaado ama inan qura odhanaya wixiiba wada qaado isagoo kala ordaya markaa kuwan markaa waxba ku tari waayey isagoo kala ordaya markaa isagu ayag waajibkii uu ku lahaayo dee ka soo bixi waayeen weeye isagu markaa hantidiisa saxmelo meel baa loo ogoliyey inta uu nool yahaye aanu markaa dee gaarin hebelna waxaa hala siiye u caafimaad qabo hantidiisa wuxuu kala baxayuu ka saqaysanay ha ka saqayso laakiin mar hadday xaaladdaas soo gaadho waxaa loo ogolyahay saddex meeloodoo meel fa in zaada hadduu ka kordhiye haddaba cala sulusi saddex meeloodoo meel buu ka kordhiye wuqifa zaa'idu inta dheeraadka waxaa lagu joojinayaa calaa ijaasati alwarasa warasada iyo dadka dhexlaya banayntooda almutlaqiina tasaruf ee tasarufkoodu uu bannaan yahay uu sii daysan yahay ee bimacnaa dadka qaangaarka ah caqliga leh ee toosan iyagaa lagu joojin masalan waxaad kaba soo qaadaa hantida uu leeyahayba inay saddex kun oo dollar tahay kun iyo shan boqol buu dardaarmay ama laba kun buu dardaarmay xaqna wuxuu lahaa kun horta kun isagu waa soconayaa kaa isaga halkaasa la dhigayaa waa la socodsiinayaa shanta boqol ama kunka dheeraadka ah ayuunbaa la odhanayaa dadkii warasada ahaa waar ma ogoshiin intaa dheeraadka uu dardaarmay mise ma ogolidin haddee wuxu uhi fa in ajaasuu hadday banneeyaan oo ay yidhaahdaan waan ogol lahay dheeraadkaa uu dardaarmay fa ijaasatum ijaasada iyo bannaynta ay banneeyeen tanfiidun waa fulin lilwasiyati dardaarankii bizaa'idi inta dheeraadka la dardarmay ay fuliyeen waa fulin ay dardaarankiisay fulinayaan macnaha khilaaf baa masalada ku jira oo mar haddii ayaga lagu xidhay intan dheeraadka ama ayagaa siiyey qofkan mise wixii ninkii hore bixiyey unbay fulinayaan masalan waxaynu saddex kun bay ahayd wuxuu dardaarmay kun iyo shan boqol kunkii waa wasiyo isagu socoy shantan boqol ee soo hadhay marka ay oggolaadaan ay dhahaan waanu oggol lahay ciddaa loo dardaarmay ma waxa weeyaan dardaarankii oy fuliyeenuun oo shanta boqol ninkii baa u dardaarmay oo tii unbay fuliyeen mise iyagaa siiyey shanta mar haddii lagu xidhay oo layidhi idinka ayaa oggol ma iyagaa siiyey mise waa fulin waa yacni masala khilaaf baa ka ratimaya iyo masaa'il farciya oo ay ka hadlaan markaa fuqahadu inaan hadda u bambaxaynin ayaa labada kolba kii la yidhaahdo ka ratima waayo khilaafka haddii ay wax ka ratimaan ay ka dhashaanna khilaaf xaqiiqiya baa la yidhahdaa hadday waxba ka dhalan waayana khilaaf lafdiya baa la yidhahdaa markaa fa ijaasatum tanfiidun lilwasiyati bizaa'id waa fulin wain raduu hadday celiyaan oo yidhahdaan ma ogolinna batalat fi zaa'idi intaa dheeraadkaa way ku buraysaayoo shantaa boqol dhaxal bay noqonaysaa tusaalaheennii kunkiina sidiisii buu soconayaa almudlaqiina tasarruf markuu leeyahay waa inay qaangaadh yihiin dad miyir qaba yihiin dad toosanoo diindood iyo adduunyadoodu hagaajsanayana waa inay yihiin haddaanay sa ahayn ee ay ku jiraan masalan carruur yaryar ama waxaa ku jira dad waalan oo la filayo inay miyiirsadaan waa loo yarkaadin bal intay markaa dee ka qangaarayaan ama ka miirsanayaan ee laga sugayo haddiise aan la filaynin oo masalan dee dad muddabayski waala waar kani wuu miirsanayaa baan is odhanaynin markaa waa la celin markaa ilaa cid banaysaa ma jirto ogolaasho la weydiiya dadkii waxaan wada lahaa baan cid ogolaanaysa ogolaan kartaa aynay ku ogolaan karayna ay ku jirtaa walaa tajuusu lwasiyatu wasiyadu ma banaan liwaaritin ma banaan ilaa an yujiisa baaqi lwarasa warasaa intooda kale inay banneeyaan almudlaqiina tasaruf ee tasarufkoodu sii daysnaa wadakara almusanifu halkanna wuxuu inoogu sheegayaa masalo kale oo wuxu uhi walaa tajuusu lwasiyatu wasiya ma da ma bannaana in loo dardaarmo liwaaridin qof dhaxalka wax ku leh ilaa an yujiisaha baaqi alwarasa inay warasa intooda kala banneeyaan mooya almudlaqiina tasaruf ee tasarufkooda ayagana sii daysnaa wasiyada iyo cidda loo dardaarmayaa waa cid aan dhaxalkan wax ku lahayn laakiin qofka isagii dhaxalka wax kuloo qori qaadanaya haddana dardaaran in loo raaciyo oo yidhaahdo markaa gurigan anaan lai dardaarmo gaariga aanan lai dar lacagtan aan lai dardaarmo xagga dama marsado intuu intaa meel dhigta haddana u dhaxalkiina yidhaahdo isa soo dhex taagu yidhahdo inoo qaybiya yacni ayadu ma bannaana walaa tajuusulwasiyatu ma bannaana liwaarisin mid dhaxalka wax kule in loo dardaarmo ilaa an yujiisa baaqi lwarasa inay warasa intooda kala bannaysa mooyaane nebigu wuxuu idhi ina allaha qad acطaa kula dii xaqin xaqa falaa wasiyata liwaaris qof waarisahoo ilaahay qori siiyey dardaaran ma laha riwaaye abu daawuud yani bayhaqi uu warinaya ayaa jirta odhanaysa laa liwaarisi ilaa an tujiisa alwarasa dardaaran ma leh waarisiya cidda xalliga wax ku leh inay warasaa kale u oggolaadaan mooyaane xaaskiisii buu wuxu dardaarmay inan inimadiisa ka mida buu wuxu dardaarmay inan buu wuxu dardaarmay waalidkii buu wuxu dardaarmay qofkiina dhaxalkiiba wax ku leeyahay waa la weydiin markaa dadka dhaxlayaasha ah ayaa la weydiinaya waxaa la leeyahay ciddaasoo dhaxalkii wax ku leh ayuu qofkii adhexlaysani u dardaarmay ma ogashiin mise ma ogolidin hadday oggolaadaan waa la siin hadday oggolaan waayaan waa ku soo celiyo waa la wada dhexlayaa almudlaqiina tasarruf weynad ee tasarrufkoodu uu sii daysnaa haddii mid yar iyo mid waalan iyo maxjuur calayh bisafah iyo uu ku jiro ma soconayso wadakara almusanif wuxuu sheegay sharda almuusi kii dardaarmayna shardigiisa ayuu fii qowlihi ku sheegay wa tasixu waa ansaxaysaa waa fii bacdi nusakhi wa tajuusu alwasiyatu waa bannaan tahay min kulli baaliqin mid kastoo qaangaadha caaqilin oo caqli leh mukhtaarin oo doortay xurin oo xor ah wain kaana kaafiran haba ahaada gaal ow maxjuuran calayh bisafahin ama safihnimo iyo caqligaabnimo ha loo xayirabe falaa tasixu wasiyatu majnuunin mid weelan dardaaray kii ma ansaxayo wa muqman calayhi mid la miyir dooriyey wa sabiyin sabigii wa mukrahin iyo markaa mid la qasbay ayadana markaa ma ansaxayo waxa uu sheekhu halkan inoogu sheegay qofka muusiga ahee dardaarmaya waxa loo shardiya waa tasixu wa fii bacdi nusakhi wa tajuusu waa bannaan tahay alwasiyatu dardaaranku wuxuu ka ansaxayaa yay ka bannaan tahay min kulli baaliqin mid kastoo qaangaara caaqilin oo caqli leh ay mukhtaarin doortay oon la qasbin xurin oo xora wain kaana kaafinan gaalba ha ahaado howsnadiisu way bannaan tahay ow maxjuuran calayh bisafa ama mid safiihnimo iyo wixiisii oonu maamulan karaynin loo xayirayba haadee le'annuu cibaaradiisu waa saxiixa hawaab iyo abaalmarinna waa u baahan yahay yacni kan safiihay gaal kale markaa cibaaradiisi waa saxiix mar haddaynu saarni falaa tasixu wasiyatu majnuunin mid waalan dardaara kii ma ansaxayo oo cibaaradiisa laaqiya wa muqman calayhi mid la miirdooriyo oo markaa iska hadlaya oo markaa kooma ku jira kaasna markaa ma ansaxayo wa sabiyin sabina dardaarinkii ma ansaxayo wa mugrayinkii la qasbayna isagana ma ansaxayo oo dee waa qasban yahay wadakara waxaa kaluu sheegay sharda almuusaa lahu ka loo dardaarmi shardigiisana wuu sheegay idaa kaana mucayanan markuu yahay mid mucayana fii qowlihi buu ku sheegay likulli mutamallikin mid kastoo wax mulkin karana loo dardaarmo ay likulli man yutasawaru lahu lmulku mid kastoo milki iyo waxyeelasho laga suuraysan karo oo min sakiirin mid yara wa kabiirin mid weyna wa kaamilin mid dhammaystirana wa majnuunin iyo markaa mid waalana wa xamlin iyo uur mawjuudin joogay cinda alwasiyati dardaaranka agtiisa bian yanfasila waa inuu ku soo baxo liaqalla wax ka yar min sittati ashhurin lix bilood min waqti alwasiya dardaaranka xilligeedii wa kharaja bimucayanin waxa ku baxay maa idaa kaana lmuusaa lahu jiha caama haddii jiha caama ay tahay fashardu fii haada kaa shardigiisu waxa weeye anlaa takuuna alwasiyatu jihata macsiyati waa inaan ahayn ka cimaarati kaniisatin kaniisad camiridii weeye oo min muslimin ka ahaatay aw kaafirin oo litacabudi fiihaa in markaa lagu caabudo ugu dardaarmo wa tasixu lwasiyatu wasiyadii fii sabiili اllahi tacaala ilaa jidkiisa loo dardaarmo ayaa ansaxaysaa watusrafu lilqusaati nimanka markaa dagaalka ku jira ee jihaadka ku jira loo markaa iilaya wa fii bacdi nusakhi bedela sabiilillaahi wa fii sabiili اlbiri jidka wanaagga in lagu dardaarmo ayaa ansaxaysa kalwasiyati lilfuqaraa'i waa fuqarada u dardaarankeediiyo ow libinaa'i masjidin ama masjid dhiskii halkana wuxuu sheekhu inooga gelayaa muusaa lahwgii ciddii wax loo dardaarmayay muusigii ayuu inooga baxay muusaa lahwgii wadakara shardan muusaa lahu kii loo dardaarmayey shardigiisana wuxuu ku sheegay sheekhu idaa kaana mucayanan markuu yahay mid la cayimo layidhi waa hebel ama waa kaa fii qowlihi buu ku sheegay marna cid mucayanaa loo dardaarmaa marna jiha caama ayaa loo dardaarmo markaa markuu mucayan yahay shardigiisa hadalkan ugu sheegay wuli likulli mutamawalin mid kastoo mutamalikin mid kastoo wax milkin kara mutamalikin mid kastoo inuu wax milkiya laga filanayo oo wax milkiyi kara ayaa loo dardaarmi karaa ay likulli man mid baa loo dardaarmi karaa yutasawaru lahu loo suurayn almilku inuu wax yeelan karo oo min sakiirin mid yara wa kabiirin mid weyna wa kaamilin mid dhammaystiran waa majnuun mid waalana ka weyn iyo ka dhammayska tirana waxaa loo jeedaa dee qaangaadha oo markaa aan waallayn markaa ka yar iyo ka majnuunka iyo ka xamliga ee uurka iyo waxa uu aqbalayo weliga kan weyn iyo ka dhammaystira iyagaa aqbalanaya wa xamlin mawjuudin uur jirayna waa loo dardaarmi karaa cinda alwasiyati dardaaranka agteeda inuu yidhaahdo haweenaydaasi ilmaha ay caloosha ku sido ayaan u dardaarmay na way ansaxaysaa laakiin waa inuu yahay mawjuudan cinda alwasiya marka la siinayo xilligan dardaaranka waa inuu joogay uurka ku jiray oo maxaa lagu garanayaa bian yanfasila waa inuu ku soo baxo liaqalla wax ka yar min sittati ashhurin lix bilood min waqti alwasiya dardaaranka wakhtigiisii hadduu lix bilood wax ka yar ilmahaasi ku dhasho markii uu dardaarmay waxaa la ogaanayaa ilmahaasi inuu caloosha ku jiray haddii kale dee waxaa la odhanaya markaa xilligaa muu jirin wa kharaja waxa baxay masalan dee sagaal bilood buu ku dhashay waxaa la odhan karaa mar dabadii buu markaa wasiyada dabadeed ayuu calool galay baa la odhanaya markaa ma yeelanayo wa kharaja bimucayanin markaanini marka loo dardaarmayo mid mucayana waa in milki laga suraysan karaa waxaa ku baxaya maa idaa kaana lmuusalahu ka loo dardaarmaya markuu yahay jihatan caama jiha caama jiha caama fa ina sharda fii hada jiha caama markay tahi waxaa loo shardiyayaa an laa takuuna alwasiyatu jihata macsiya inaanay dardaarankaasi u jeedin oo aan loo dardaarmin jiho iyo dhinac macsiyo ah ka cimaarati kaniisati kiniisada camilideedoo kale min muslimin qof muslima ka hadduu qof muslim yidhaahdo waxaan u dardaarmay kiniisadaa in lagu camilo o lagu hagaajiyo yacni waa macsi oo wasiyadaas ma soconayso ow kaafirin gaalna wasiyadiis iyo dardaarankiisu ka socon mayso la fulin maayo markuu kiniisad u dardaarmo litacabudi faa in ilaahay loogu caabudo laakiin haddooy masalan ay tahay litacabudi wuxuu ku qaydayaa haddii masalan meel dadku isaga hoydaan oo iska kharaartay oo la ysaga hoydo laakiin aan lagu cibaadaysan oo gaalku maraa ugu dardaarmo si la ysaga hoydo ayada taasi markaa way bannaan tahay wa tasixu lwasiyatu waa ansaxaysaa fii sabiili llahi tacala in hajadigiisa loo dardaarmo wa tusrafu lilkhusaati waxaana loo iilayaa dadkaa khusaata khusaatu sakaadka markaa jihaadka dee ku jira ee mutadawiciinta wa fii bacdi nusakhi nuskhooyinka qaarkoodna waxaa ku sugaa bedela sabiililah wa fii sabiili lbiri waxa bannaan in loo dardaarmo jidka khayrka iyo safarka birigu waa ismun jaamicun likulli khayr baa la yidhahdaa kalwasiyati lilfuqaraa'i fuqarada u dardaarmo aw libinaa'i masjidin ama masjid dhismihi oo kale wa tasixu lwasiyatu waa ansaxaysaa ayi liisaa'u biqadaa'i duyuuni deymanka fulintooda wa tanfiidi lwasaaya wasaayada fulintooda wanadari iyo eegmada fii amri ladfaali ilaa man ay shaksin ijtamacad fiihi ay ku kulantay khamsu khisaarin shan xaaladood alislaamu islaamnimo waalbuluuqu qaangaadh waalcaqlu iyo caqli waalxuriyatu xornimo waalamaanatu iyo ammaano waاktafaa biha lmusanifu can ilcadaalati buu kaga kaabdamay ammaanadaa oo falaa yasixu liisaa'u uma ansaxaya liadlaadi man dukira kuwa la soo sheegay didkii laakina alasaxa waa jawaasu wasiyati dimiyin cadlin dimi caadila in loo dardaarmi karo fii diinihi caadil ku ah calaa awlaadihi alkufaar awlaaddiisii markaa gaalada ahayd inuu dardaarmi karo wayushradu aydan fi lwasiyi waxaa loo shardiyaa an laa yakuuna inaanu in caajizan midka caajisa can itasarufi tasarufka falcaajizu canhu kaka cajiskaa likibarin aw haramin masalan laa yasixu lisaa'u ilayhi ma ansaxayo waidaa jamacad ummu طifli asharaa'id almadkuura mar ay koobsato fahiya awlaa min hayriha iyada ayaa ka mudan waxau sheekhu leeyahay halkana wuxuu inoo gelaya waxa la ydhaha iisaa ka aynu ka soo baxnay waxayd wasiya wasiyaduna waxay ahayd wax la siinayo qofka uu leeya waxaa saan u dardaarmay ha la siiyo tabarruc bay ahayd amaa iisaagu waa ihbaatu tasarufin mudaafin limaa bacda almowt waxa weeye waa sugid tasaruf iyo hawl iyo takrifal loo tirinayo geerida kadib waa qof hawl loo dirayo intuu geeriyooday kadib oo masalan wuxuu leeyahay hebelow deymanka iga gud hebelow dardaarmada bixi hebelow carruurtayda yaryar iyo dadkaa waala adaa ka mas-uuliya hantooda buu leeyahy iisaa baa la yidhaahtaa arkaantiisuna waa muusin wasi kan loo dardaarmo wasi baa la yidhaha muusan fiihi iyo siiqa ayay noqonaysaa markaa wuxu uhi wasiyada waxaa laga wadaa ayil iisaa'i waa dardaarankii iyo xilgii qofka la saaraya biqadaa'i duyuuni deymankii lagu lahaa inuu ka gudo iyo wa tanfiidil wasaaya wasooyinka dardaarannada inuu bixiyuu fuliyo wa nadari iyo inuu ega fii amri aladfaali carruurta arrinkooda weliguna waa weli sharciga iyo weli waxaa la yidhaha jacliga weliga sharcigahi waa aabbaha iyo awowga aabbiya awow haddii la waayo cidda ku soo xigtaa waa wasil labadooda aabbaha iyo awow kolba kii dembeeyey cidduu u dardaarmay ayaa goobasha soo istaagaysaa haddii kaa la waayana waa mansuubu alqaadi qaadigu cidduu soo magacaabo walaal baan iska qabsan karin adeer baan iska qabsan karin in adeer baan iska qabsan karin mala wilaayo iyagu haddaanay maxkamadda iyo qaadigu aanay u dhiibin hooyada waynu arki doonnaa iyada ey ilaa ma ilaa man ey ilaa shaksin in loo dardaarmo ayay ansaxaysaa ijtamacad fiihi khamsu khisaalin shan khisladood ama shan shardi ay ku kulmeen alislaamu waa inuu islaam yahay gaal ayada in loo dardaarmo le carruurtayda ka mas-uulaha ma bannaana walbuluuqu qaangaadha sabi looma dardaarmi karo waalcaqlu caqli ayaashaa kii waa la isagiibaa mas-uul laga yahay waalxorriyatu xornimo addoonkeeda isagaa mashquulku ah xaqii sayidka waalamaanatu ammaano ayaa la shardiyaaye dee qof aan amiin ahaynoo faasiqa isagana talo iyo xil looma dhiibi karo waktafaa bihaa ammaanaduu sheekhu ku kaabdoomay can ilcadaalati ayuu kaga kaabdoomay oo dee cadaaladii ammaanada waa isku mid falaa yasixu ma ansaxayo aliisaa'u dardaaran liaddaadi man dukira lilmutasifi kii ku sifoobay liaddaadi man dukira kaa la soo sheegay didkiisa min addaadi daalika falaa yasixu lisaa'u liaddaadi man dukira kaa la soo sheegay didkii ama maa dukira bay kaga wanaagsanayd waxaa la soo sheegay didkooda kii ku sifoobay ee gaalkii iyo sabigii iyo majnuunkii iyo addoonkii iyo faasiqiiyo ma bannaana laakiin alasaxa asax waxa weeye jawaasu wasiyati dimiyin halkaynu nidhi gaal ma ansaxayso muusigu hadduu yahay muslim macjuur calayhiguna markaa kaafir yahay markaa wuxuu leeyahay laakina alasaxa jawaasu wasiyati dimiyin cadlin dimi caadilo waa loo dardaarmi karaa fii diinihi caadil ku ah calaa awlaadihi lkufaara caruurtiisa gaalada ah wuu u dardaarmi karaa markaa oo wuu odhan karaa markaa adaan kuu dardaarmay carruurtaydaa ka mas-uulahu wayushtaradu aydan fi lmuusiib waxaa loo shardiyaa an laa yakuuna caajisan can itasaruf inaannu tasaruf gariya hawshan loo dirayo aanu ka caajisaynin deynta soo ururi iga bixi dardaaranka fuli carruurtaa ka mas-uul noqo hantooda u ilaali qof aan karaynin waa inaanu ahayn falcaajizu canhu waxaa loo diraya kii ka caajiska ahaa likabarin waa qof weyn aw haramin ama gabow wuu gaboobay haba gebowgu markaa waa dee waa weynida sii xadka ah kibarkuna dee waa qof iska weyn oo markaa iska tabargabay haramkuna waa dee qofkaa gaboobay ee asaasaqay maalan laa yasixu lisaau ilayhi in loo dardaarmaa ma bannaanole cid ka mas-uul noqo waayo isagii baa laga mas-uul yahay waidaa jamacat ummu ifli carruurta hooyadood markay kulansato asharaa'id almadkuura shuruuddaa la soo sheegay markay hooyadu kulansato ee dee islaamnimadii qaanga caqligii iyo xorriyaddii ammaanad waxaasoo dhan ay leedahay fa hiya awlaa min hayriha ayada ayaa ka mudan ciddii kale ayadaa waxooda u ilaalinaysa oo aan ka luminaynin ayada markaas in loo dardaarmo iyada markaa xilkii loo dhibaa ayaa wanaagsan istakhari sheekh laylaahi oo shaaficiyada ka mida oo ragga asxaabulwujuuhabaaba wuxuu qabaa aabbaha iyo awowga haddii la waayo cidda mas-uuliyaddaa qaadaysaa inay hooyada tahay laakiin dee hooyadiina waa inay qof markaa dee caqli lahoo ammaano lahoo waxoodii hagaajinaysa u maamuli karaysa waa inay tahay waxaad arkaysaa iyadoo sidaasoo kale hooyadii oo caynkaasi joogto hanti markaa uu isku duubay walaalkood ama adeerkood ama in adeerkoodu leey annaga ahaynayn xaquma leh walaal iyo adeer iyo in adeer iyo xaquma leh inay maxkamaddu u dhiibto oy mas-uul uga noqoto mooyaane oy tiraa u haya mooyaane yacnii wilaayada xoolaha ma laha kitaabu nikax wallahu aclamkeena ugu joogo